bsmi اllahi الرحmn الرaحيm alxamdu لlh rb العaalمين وslى اllه وslm عlى نabiyina mحamed وعlى آlih وأصxaabih أجمaعيn ama bعdu qala الإmam abu ciisa التirmidiy raximh اllah taعaalى baabu ma jaءa fii ya bunay baabu bayaani maa kii cadayntiisii buu baab yahay jaa-a ku yimid fii yaa bunaya qofku inuu yidhaahdo yaa bunay cunug uusan dhalin oo kale inuu yidhaahdo yaa bunay calaa sabiili الshafaqati wاlraxmati inuu u yidhaahdo sidaa qaala xadaanaa moxamed bnu cabdilmalik bni abi shawaarib qaala xadaanaa abu cawaana wahuwa lwadax bnu cabdillaahi اlyashkuriyu qala xadaanaa abu cuhmaana shaykun lahu ay shaykun liabi liabi cawaana marka magaciisana aljacd bnu dinaar ayaa la yidhaha abu cuhmaankan abu cuhmaan asayrafiyu albasriyu hiqatn can anasi ana nabiya slى اllahu عalayhi waslama qaala lahu nabiga wuxuu ku yidhi yaa bunay anas buu ku yidhi yaa bunay marka waa in la dhihi karo oo ay bannaan tahay calى sabiili الshafaqati wالraxma qaala wfi lbaabi can اlmugiirة wacumara bni abi slmة qala hada xadiidu gariib min hada اlwجhi waqad ruwiya min gayri hada wqad ruwiya min gayri hada اlwجhi can anas yacnii min xadiidi abi cuhmaan gayrkiina anas waa looga wariyey wa abu cuhmaana hada shaykun hiqat wahuwa aljacd bnu cuhmaan wayuqaalu ibnu dinaar oo aljacd bnu dinaarna waa la yidhaahdaa wahuwa basriyu qad rawaa canhu yunus bnu cubayd wagayru waaxidi min ala'ima a'imo badanna way ka wariyeenoo inuu macruuf yahay buu tusayaa markuu leeyahay hebel baa ka wariyey hebel baa ka wariyey yacnii kownuhu macruufan ayuu ku burhaaninaya qaala baabu maa jaa fii tacjiili ismi اlmawluudi kan la dhalay cunuga la dhalay magac ubixintiisa dedejinteeda qaala xadaanaa cubayd llaahi bnu sacdi bni ibraahima bni sacdi bni ibraahima bni cabdiraxmaan bni cawf qala xadaanii camii yacquub bnu ibraahima bni sacdi qala xadaanaa shariikun can muxamed bni isxaaq can camri bni shucaybi can abiihi can jaddihi ana nabiya sala allahu alayhi wasalam amara bitasmiyati lmawluudi nebigu wuxuu amray ka la dhalay in loo magac bixiyo yowma saabicihi maalinta toddobaad wawadci ldaa wa amara biwadci ldaa wuxuu amray in laga wasakda ama yacni tinta yixda laga dejiyo canhu xaggiisa maalintaa toddobaad iyo walcaqi iyo waqlalkiisa in loo waqlalo maalintaa toddobaad ayuu nebigu amray amarkaana waa amru nadbin weeyaan laa amru iijaabin amar oo waajib ah maaha waa amar sunno ah waxaana ku tusaayo nebiga sala allahu alayh waali wasalam wuxuu yidhi wulida lii alleylata mawluudun caawa ayaa waxaa la ii dhalay cunug wa samaytuhu ibraahim ibraahim baanan u bixiyey buu yidhi marka habeenkii loo dhalay buu nebiga wiilka ibraahim u bixiyey maalinta toddobaad marka u magac bixintu inay sunno tahay waajib aynan ahayn xadiidkaasaa laga qaadanaa leanna nebiga sal alla ly slama cunugiisa ibraahim isla habeenkii ou dhashay buu u bixiyey magaca marka habeenkaa uu dhashayba waa loo toddoba maalmood ka horna waa loo bixin karaa kadibna waa loo magac bixin karaa laakiin afdalkii waxay tahay nebigu sida uu amray toddobada amarkaana waa amru nadbin ayb tinta marka laga wasakdana al-adaa waxaa loo jeedaa tinta yixda ah ee cunugu uu ku dhasho in laga xiiro maalintaa toddobaad bacdi aathaarna waxay tilmaamaysaa miisaankeeda oo fida ah in la bixiyo miisaankeeda oo fida ah lacag dhan in la sadaqeeyo ayb waalcaqi caqiguna waxaa weeyaa in loo waqlalo maalinta toddobaad haddii la awoodi karo haddii loo aan la awoodi karinna markaa markii awood qofkii uu u helo afar iyo tobanka koo iyo labaatanka iyo eyr iyo taa keyrkeed waanaan soo marnay caqiiqada qaala hada xadiidun xasanun gariib halkan marka aadaabta asmaa'da iyo magaca magacyada waxa ku tacalluqo ayuu uga hadlayaa dhowr baab qaala baabu maa jaa-a maa yustaxabu min alasmaa wixii ku yimid waxa la sunneeyo oo magacyada ka mid ah magacyada sunnada ah in lala baxo qaala xadaanaa cabdالرaحman بن الأswad abu cmri الwaraaq albصriyu qala xadaanaa mcmr bn sulayman الraqiy wahuwa ثiqaة faadil can عaliي bni صاlx الmakiy wahuwa اlcaabidu maqbul rawaa lahu التirmidiyu faqط can cabdالlahi bni cثmana can naafici can ibni cmra can الnabiy sal اه l slm qaal axabu اlasmaaءi ilى اllahi magacyada ka loogu jacayl badan yahay ilaahay agtiisa cabdullaahi wa cabduraxmaan waa cabdullaahi iyo cabduraxmaan marka labadaa magac cabdullaahi iyo cabduraxmaan inay marka asmaada ugu fiican yihiin iyagana in la sunneeyo qofka in loo bixiyo ayb waxaa ku xiga marka wax allaale wixii ilaahay addoon looga dhigo qofka oo cabdi magac alla lagu daro marka eeasmaada markaan wanaagsanayna de waxaa weeyaan wixii ilaahay qeyrkii loogu addoomiyaana ma banaana iyadana baabab kale iyo meelo kale ku keeni doonaa ayb qaala hada xadiidun gariibu min hada alwajhi asmaada iyo magacyada nebiyadana waala waa lala bixi karaa oo iyaga nebiga de wiilkiisa waatuu ibraahim ku sameeyeyba ayb qala xadaanaa cuqbat bnu mukramin alcamiyu اlbasriyu qala xadaanaa abu caasim wahuwa nabil can cabdillaahi bni cumar alcumariy waa cabdullaahi mukabarka waana daciif isagaa xagga magaca mukabarka ah xagga da-da laakiin isagaa yar labadooda cabdullaahi cubaydullaahi can naaficin can ibni cumara qaala qala nabiyu salى اllahu alayh wali waslama ina axaba alasmaءi ilى اllahi magacyada ilaahay agtiisa kuwa loogu jacayl badan yahay cabdullaahi wa cabduraxmaan qaala hada xadiidu gariibu min hada اlwajhi ayb xadaanaa cuqbat bnu mukram ilaa iyo xadiidku ka dhammaado xadiidkaasi wuxuu ka sugay laba nusqo nusqooyinka qaarna kuma soo aroorin ku yaala laba nusqo ayuu ka sugay labana kuma yaallo marka isagoo kale min shanihi in la sugo waa fiican tahay qaala hada xadiidu gariibu min hada اlwajhi qaala baabu maa yukrahu min alasmaa waxaa la kahanayo magacyada ah caddaynteedii buu u baab yahay dee magaca la kahanayaa wuxuu noqon karaa maa cubida bigayri اllaahi wixii ilaahay geyrkii loogu addoomeeyo oo cabdi fulaan la yidhaahdo oo aan ku jirin marka magac allana ounan ahayn taasi marka iyada waa la kahdaa oo asmaa badan waxaa loo kahdaa liajli yacni in loogu addoomeeyo qofka ilaahay qeyrkiisa qaar baa waxay ka reebaan marka waxay yidhaahdaan xaasha cabdulmutalib waxayna ka qaataan dee nebigaa ku qowlay oo yidhi ana bnu ana nabiyu laa kadib ana bnu cabdilmualib ayb cabdulmualibna hadda waxaa weeyaan mualib oo adeerkiis ah ayaa wuxuu ka soo waday madiina waxaa la arkay marka mualib oo wiilkan adeerka ugu yahay cabwato oo yacni maka la soo galay markaasay addoonkiisii bay u maleeyeen markaasay cabdulmualib sidaasay uga ay ugu baxday marka leanna cabdulmualib abtiyaalkiis waxay ahaayeen reer madiinay ahaayeen ayb aduu marka in magac cabdi oo aan ilaahay marka loogu addoomaynin ma fiicna ayb qaarna waxaa loo reebaa inay yihiin asmaa iyaga markaa yacnii shu'mi iyo baas iyo wax ah oo ku jiro oon fiicnayn oo ay ka mid tahay maalan asmaa'da markaa xarbi iyo mura iyo xoogaa ay ku jirto waxaan la jeclayn markaas asmaada qaarkoodna waxaa loo reebaa kownuhaa asmaa shaydaaniya inay tahay shaydaanka iyo jinniga asmaadiisa waxaa in lala baxa ma aha ayb qaarkoodna waxaa loo reebaa taskiye iyo ammaana aada uga buuxdo oo maalan rabaax iyo yasaar iyo magacyada ama barra iyo kale nebigu waa bedeli jiray wuxuuna dhihi jiray falaa tusaku anfusakum is-ammaaninina ayb kuwana waxaa ku jirto wixii ilaahay lahaa ayaa waxaa ka muuqda in marka magacyadaas waa magacyo alla isku shabahaad ay ka muuqato kuwa marka waxaa ka mid ah melikulmuluuk iyo shaahanshaah iyo melikulmuluuk boqorka boqoradooda waayo ilaahay baa ah boqorka boqoradooda qof inuu marka la baxo u shaahanshaah la baxo maaha adigu waxyaabahaas baa marka asmaa'da macaanidaas baa loo reebaa qala xadaanaa mxamed bnu bashaar qala xadaanaa abu axmed wahuwa الzubayriyu qala xadaanaa sufyaan can abi الzubayr can jaabirin can cumara qaala qaala rasuulu llahi sal l slama laanhayanna waan reebayaa an yusamaa in lasla magacaabo oo qofka laguyani laysku magacaabo ama qofka lagu magacaabo raaficun wa barakatu wa yasaarun sababtuna waxay tahay baraka haddii loo bixiyo waxaa la leeyahay ahama baraka meeshaan baraka ma joogaa maya ayaa la leeyahay war xun waayo marka waxaas naa meeshaani baraka ma taalla in la yidhaahdo ama ma joogo wax fiican ma aha waxaa la leeyahay ahama yasaaru yasaar waa liibaan war meeshani liibaan ma joogtaa maya haddii la yidhaahdo wax fiic afka afka uma fiican ee isagiina maada haddii qof loo bixiyo laa iyo nacamtaas waa imaa kartaa ayb qaala hada xadiidu gariib haakada rawaahu abu axmed carabta dhaqankooduna waxay ahaa ilmahooda waxay u bixi jireen magacyo qallafsan si ay dagaalka iyo xarbiga iyo waxaas ay khatar ugu noqdaan oo xarbi iyo mura iyo waxyaabahaas ay u bixin jireen addoommadana waxay u bixin jireen magacyo ay ku jirto markaa ammaan iyo wax kasab oo addoonku waxaa laga yaabaa rabaax iyo yasaar iyo ayuu u bixinayaa leanna addoonku asaga min shanihi inuu soo shaqeeyo dhaqaalo laga helo wiilka laakiin ayaga wuxuu ugu joogaa weerar inuu qaado un oo dagaal un uu ku jira oo uu reeraha kale iyo wax ka celiyo unba u joogaa marka isaga marka asmaa adag oo qallafsanay u bixi jireen labada marka dhinacba nebigu waa ka bedelay sal l slam qaala hada xadiidu gariib qaala haakada rawaahu abu axmeda can sufyaana can abi zubayr can jaabirin can cumara abu axmed izubayri saasuu u wariyey wa rawaa gayruhuna can sufyaan xadiidka udubdhaxaad sufyaana u ah can abi zubayr can jaabirin can الnabiyi sal l slam walaysa fiihi cumaru cumar kuma jirto oo isaga ma sheegin cumar raggan kale abu axmed unbaa sheegay wa abu axmeda hiqatun abu axmed isaga waa hiqo xaafidun wاlmashhuuru cinda الnaasi sida mashhuurka dadka agtooda ka ahna hada اlxadiiثu can jaabirin can الnabiyi sal ll slam laysa fiihi can cumar marka yacni inkastoo hiqo xaafid uu yahay haddana mutlaqan yacni ziyaadatu hiqa aziyaadatu min ahiqa maqbuula mutlaqan ma la yska dhahayo ayb qala xadaanaa maxmuud bnu haylaan qala xadaanaa abu dawuud wahuwa الطayaalisiyu can shucbata can mansuurin can hilaali bni yisaaf can الrabiici bni cumaylata alfazaariy ninkaa marka waa arabiicu bnu cumaylata alfazaariy اlkuufiyu hiqatn can samurata bni jundubin ana rasuula اllahi sal l slama qaal laa tusami gulaamaka addoonkaaga ha u bixinin rabaaxan walaa aflaxa walaa yasaaran walaa najiixan ha u bixinin yuqaalu waxaa la dhahayaa ahama huwa ma joogaa meeshaan ma yahay yasaar ama rabaax ama najiix fa yuqaalu waxaa la dhahayaa laa maya laadaasi marka afka uma fiicna tashaa-umna waa ku jiraayo war meeshaani liibaan ma joogaa maya ma joogo yacni meeshaani wax liibaanay ma joogo camalay u ekaaneen taasna ma fiicno qaala hada xadiidu xasanu صaxiix qaala xadaanaa moxamed bnu maymuunin اlmakiyu wahuwa asluhu min baqdaad saduuq rubamaa akhطأ qaala xadaanaa sufyaan bnu cuyaynata can abi الzinaad can اlacraj can abi hurayrata yablugu bihi الnabiya slى اllahu عalayhi wasalam qaala wuxuu yihi akhnacu smin magac midka ugu foolxun cind allahi ilaahay agtiisa yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha rajulun waa nin tasamaa isku magacaabay melika alamlaak qaala sufyaanu shaahaan shaah ayb waa marka luga farisiya waa shaahaan shaah qaala hada xadiidu xasanu صaxiix wa aqnacu yacni aqbaxu marka melikulmuluuk in lala baxaa marka maaha calaa dalika marka culimada marka waxay ka hadlaan meeshan oo kale melikulmuluuk haddii la diida qaadi lqudaat magaca la yihaha qaadi lqudaat qaaliyaalka qaaligooda w qaadi lqudaat allah ah lianna allaha yaqdii huwa aladii yaqdii marka qaadi lqudaat waxay yidhaahdeen baabkan uu gelayaa oo shaahanshaah oo kale waaye mana banaano calaa dalika marka culamada qaar waxay yidhaheen xataa hadduu kitaabka ku qoran yahay qaala qaadi lqudaa ma la akrinayo waxaas mar haddii mid yacni xaqa alle ay wax u dhibaysaba waa laga tegaan malaa kitaab yacni qad inaad iska raacdo xaq allana ay wax udhi waxaad u dhinto ma fiicna dhulkan mashriqa ama bariga ayaana isdilaaxaas oo ku badnaay qaadilqudaad iyagaa isticmaali jireen mararka qaarna wax ka weyn bayba isticmaalaane waxay leeyihiin qaala aqda alqudaat aqda alqudaaday isticmaalayeen afcalu tafdiil aqda alqudaad waa kasii daran tahay marka haddana maca dalika maqaaribta iyaga isdilaaxooda wuxuu ahaa qaadiljamaaca iyagaa ka fiican marka mashaariqda mashaariqada dadkan mashriq ahlu mashriq oo ninka qudaadda xukumo andalus waxaa la dhihi jiray qaadi ljamaaca yani jamaacadou qaadi u yahay mutlaqan qaadi lqudaad ma u dhahayaan iyagaa fiican marka ayb kuwan marka mashriqa qaadi lqudaad waa laga fiican yahay macnahan iyayna soo gelaysaa de laa shaka qofka haddii waxaas marka uu jeclaysto ama uu sidaa isu shabahana dulli iyo waxuun xun unbaa u dambeynaya ayb zamankan qadaafiya wuxuu la baxay melikulmuluuk melikulmuluuk uu la baxay boqorka boqorada ayuu la baxay hadda wax daran meel daran uu ku dambeeyey isagana wa aqnacuu yacni aqbaxuu qaala baabu maa jaa fi tagyiiri اlasmaa'i magacyada bedelidooda wixii ku yimid yani magaca in la doorin karo qala xadaثna yacquub bnu ibrahim الdowraqiy وabu bakri bundar wغayru waaxidi qaluu xadaثna yaxya bnu saciidi الqaطan can cubayd اllahi bni cmar can naafici can ibni cmar ana الnabiya sal ه slm gayara sma caasiyata magacaa nebigu waa bedelay wa qaala wuxuu yihi anti jamiilat saasuu bedelay caasiya waa magac xun maxaa yeelay cisyaanaa ku jiro cisyaankuna wax qof ma u ma fiicno qaala hada xadiiثu xasanu غariib wainama asnadahu yaxya bnu saciidi الqaطan can cubayd اllaahi can naafici can bni cumara warawaa bacduhm qaarkoodna way wariyeen hada can cubayd اllaahi can naafici ana cumara mursalan irsaalka xaggee kaga jiraana bayna naafic wa cumar lanna naafic lam yudrik cumara bna alkhaaab marka mursal inqiaacu munqaic buu ka wadaa marka marka yaxya bnu saciidna can cubaydillaahi waa musna isnaad waa musnad buu ka dhigay gayru yaxya bni saciid can cubaydillaahi mursal buu ku wariyey khilaaf baa marka meeshaa ku jira qaala wafi lbaabi can cabdiraxmaan bni cawf wacabdillaahi bni salaam wacabdillaahi bni muiic wacaaishata wاlxakm bni saciidi wamuslimi wausaamata bni akhdariy washurayx bni haani'in can abiihi wakhayhamata bni cabdiraxmaan can abiihi qaala xadaثna abu bakr bnu naaficin اlbasriyu qaala xadaثna cmar bnu caliyin اlmuqadamiy can hishaam bni curwata can abiihi can caaishaةa ana الnabiya sal ه l slama kana yugayiru lisma اlqabiixa nebigu wuxuu ahaa inuu doorinayo magaca xun magaca xun nebigu waa bedeli jiray sala allahu calayhi wasalam qaala abu bakr bnu naafic warubama qaala cumaru cumaru bnu caliyin fi hada alxadiidi hishaamu bnu curwata can abiihi can اnabiyi sal ly slama mursalan walam yadkur fiihi can caaisha yacni cumaru bnu cabdillaahi baa hadda iskhilaafayo taaratanna wuxuu ka dhigayaa yacni curwa can اnabiyi mursal ahaan marna musnad buu ka dhigayaa marka alimaamu tirmidi cilalka alcilal اlkabiir wuxuu yihi sa'ltu muxamada can hada اlxadiid xadiidkan baan su-aalay bukhaari faqaala wuxuu yihi inamaa yurwaa hada can hishaam bni curwata can abiihi can الnabiyi salى اllahu عalayhi waslama mursalan daara quطnina sidaas buu rajaxay cilalkiisa idan marka riwaayada mursalada aha la rajaxay waxaa dareemay marka meeshani ayagu ziyaadada inaan layska rajixin un mar kasto qaala baabu maa jaa fii asmaa'i nabiyi sala allahu calayhi wasalam nabiga magacyadiisa wixii ku yimid caddayntiisiiba u baab yahay qaala xadahanaa saciid bnu cabdiraxmaan almaqsuumiyu qaala xadahanaa sufyaan huwa bnu cuyayna can الزhriyi can moxamed bni jubayr bni mطcim can abiihi qaala qaala rasuulu lahi sal l slm ina lii asmaa'an magacyo ayaan leeyahay buu yihi nabiga sal l slam ana muxamadu wa ana axmadu wa ana almaaxi ayaan ahay aladii yamxu llahu kan alla uu tirtirayo bi sababteeda uu ku tirtirayo alkufra gaalnimada ilaahay gaalnimadii buu sababteeda ku tirtiraya yani dad badan buu kaga tirtirayaa oo anaa sabab ugu noqonayo inaan yani hanuunkooda ayb iyagana waa ku dulloobayaano hoos ayaa loogu dhigayaa wa ana alxaashiru ayaan ahay alladii midka yuxsharu nnaasu dadka lasoo kulminayo calaa qada calaa qadamii raadkayga gomadeydaa lagu soo shirinaa dadka yacnii ninka ugu horeeyo oo xashriga qiyaamaha la keenaya aniga waay dadkana gadaashayda ayay soo baxayaan wa ana alcaaqibu ayaan ahay aladii laysa bacdahu nabiyun caaqib ayaan ahay midka wax cirbinayo ee aan la cirbinaynin isaga marka caaqibna maxaa laga wadaa gadaashay nebi ma imaanayo aniga i cirbiyo qaala wafi lbaabi can xudayfata qaala hada xadiidun xasanu صaxiix asmaada nebiga marka way badnayd tanaa ka mida intan hadda uu sheegay waa ka mid waxaa ka mida nabiy اlmalxama nabiy الraxma way fara badan yihiin asmaa'da badanna sida badani waxay keenaan yacni kahrat اlasmaa waxay keenayaan sharaf badan leanna asmaadan badankeed waa awsaaf iyo tilmaamo marka tilmaamo badan inuu nebiga ku sifaysan yahay bay tusayaan qaala baabu maa jaءa fi karaahiyati اljamci bayna smi الnabiyi sal ly slam wa kunyatihi nicidda la nacay in la jamciyo oo la kulmiyo nebiga magaciisa iyo kunyadiisa yacnii qof inuu la baxo muxamed kunyadana abulqaasim uu ka dhigto nicidda la nacay ayuu u baab yahay tarjamadiisa marka waxaa ka muuqdo mas'aladan fiqigeeda qowl ka mid a oo ah in magaca nebiga iyo kunyada yacni inaan labadaa la ysku darin tarjamada marka waxaa laga fahmayaa haddii ay magac keliya in lala bixi karo kunyada keligeedna in lala lala bixi karo oo qofkii kunyada magaciisu ounan moxamed ahayn xadiidkuna wuxuu leeyahay tasamaw bismii magacayga isku magacaaba walaa takanuu bikunyatii kunyadeydana ha isku kunyeynina culimada marka qaarba meelay maraano waxay yidhaahdaan kunyada qofkii moxamed la yidhaha baa loo diiday oo in la jamciyaa la diidaa sida hadda tarjamadan ka muuqato qaarna waxay leeyihin mutlaqanba ma banaana in lala baxo abulqaasim sideedaba ama moxamed ha la yidhaha qofka amayaan la dhihin qaarna waxay leeyihin waqtigii rasuulkaa la diidanaaye bacda nebi ma la diidana oo sababtay ku timid ay fiirinayaan oo nebigoo suuqa marayo ayaa nin dhawaaqay oo wuxuu yidhi yaa abalqaasim nin kaloo abulqaasim la yidhaha buuna u dhawaaqayay nebigaa soo jeestay markaasuu yidhi maa iyaaka aradtu adiga kuma rabin xoogaa marka nebiga in la yidhaha adiga kuma rabo war fiican ma aha ninkaana hadda wuxuu u jeedaa yacni qofkan wacaayo adiga ma tihid aadaabta marka min baabi aladab ayaa marka yacni nebigu uu reebay kunyadiisa inaan lala bixin ee hadduu dhintay kabacdi yaa abalqaasim qof inta la yidhaha hadda de dabcan nebigu ma soo jeesanayo hadda maadaama ciladii ay zuushay abulqaasim in lala baxaa waa bannaan tahay culimo badana saas iyadana qabtan ayb aqwaashaasna marka ibnu xajar fatxulbaariga waa ku keenay na alimaamu nawowi laftiisana wou sheegaa kutubihiisa adkaarka iyo keyrkiisa qaala xadaanaa qutaybatu qaala malik baana sidaa qaba imaam malik raximah llah qaala xadaanaa qutaybatu qaala xadaana leyth can ibni cajlaan can abihi can abi hurayra ana nabiya sal l slama nahaa wuxuu reebay an yajmaca axadun qof inuu jamciyo bayna smihi wa kunyatihi magaciisa iyo kunyadiisa wayusamiya muxamada abalqaasim ku magacaabo nafsadiisa ayb meesha markaa wayusamaa muxamedun bacdi nusaq saasii qoraya wayusamaa muxamedun abulqaasim ee qaarna wayusamii ay nafsahuba wuxuu ku magacaabayaa muxamedan abalqaasim qala wfi lbaabi can jaabirin qala hada xadiidu xasanu صaxiix qala xadaثna اlxuseyn bnu xurayth qala akhbarana alfadl bnu musa wahuwa sinaniyu can اlxuseyn bni waaqid can abi الzubayr can jaabirin qala qala rasuulu lahi sal ly slam idaa tasamaytum bi haddaad isku magacaawdaan bi ay bismi aniga magacayga falaa takanaw bi ha iskugu kunyaynina bi ay bikunyati qala hada xadiidu xasanu gariib xadiidan dhan marka jamciga ay diideysaa qaala alimaamu abuu ciisa waqad kariha bacdu ahli اlcilmi way kahdeen an yajmaca rajulu qofka inuu jamciyo bayna smi nabiyi sal ly slam wa kunyatihi nabiga magaciisa iyo kunyadiisa waqad facala dalika bacduhum qaarkood baana sidaa yeelay waruwiya can الnabiyi sal ly slama anahu samica rajulan nebigu nin buu maqlay fi suuqi suuqa dhexdiisa yunaadii dhawaaqaya yaa abalqaasim faltafata nabiyu sal ly slam nebigu waa milicsaday faqaala wuxuu yidhi lam acnika adiga kuuma jeedin faqaala nabiyu sal ly slam laa takanaw bikunyatii kunyadeyda hala bixinina ayb marka kaanahu markaa waaqicadaas bay marka waxay ka fahmayaan maadaama iltibaaskaas laga baqaayo haddii iltibaasku zuulo in marka xukunka uu isbedelayo qala xadaثna bdlika alxasan bnu caliyin اlkhalaal qala xadaثna yaziid bnu haaruun qala can xumaydi can anasi can الnabiy sal ly slm bihada qala wfi lxadiidi ma yadulu calى karaahiyati an yukna abalqaasim xadiidka waxaa ku sugan buu leeyahay wax ku tusayo nicidda la nacay in laysku magacaabo abulqaasim kunyadaas qofka uu la baxo oo iskugu kunyeeyo qala xadaثna mxamed bnu bashaar wahuwa bundaar qala xadaثna yaxya bnu saciidin اlqaطaan qala xadaثna fطr bnu khaliifة qala xadaثanii mundiru wahuwa thawriyu wahuwa mundir bnu yacla thawri hiqat rawaa lahu asxaabu اlkutub الsita can muxamedi wahuwa bnu اlxanafiya can caliyi bni abi طaalibi anahu qaala ya rasuula الlah ara-ayta bal ii sheeg in wulida lii bacdaka haddii la ii dhalo adiga gadaashaa usamiihi muxameda ayaan ku magacaabayaa wa ukaniihi bikunyatika waxaanan ugu kunyaynayaa kunyadaada oo intaan moxamed u bixiyaan kunyadiisana abulqaasim dhahayaan qaala nacam haah buu yidhi qaala fakaanat ruksatan lii ruqsay ii ahayd arrintaas qaala alimaamu abuu ciisa hada xadiidun saxiix ee midani marka ma waxaa laga qaadanaya inay cali keliya gaar u tahay oo hayru caliyin aan loo ogolayn maye middan lafteeda waxay daba socotaa macnihii hore ilaa isaga wuxuu leeyahay in wulida lii bacdaka bacdaka leanna adoo nool ma dhihin haddii marka adiga oo nool cunug la ii dhala moxamedan u bixinaya abulqaasimna waa u bixina ma dhihin leanna iltibaaskia markaas imaan karo haddii laakiin ay tahay bacdaka mar hadday tahay hayruhuna waa u bannaan tahay maadaama ciladii ay zuuleyso qaala baabu maa jaa-a ina min ashicri xikmatan waxay ku yimid shiciriga gabayga waxaa ka mida xikmad qaala xadaثna abu saciidin اlashaj qaala xadaثna yaxya bnu cabdilmalik bni abi haniyata waa yaxya bn cabdilmalik bni xumayd bni abi haniya saduuq lahu afraad qaala xadaanii abi abihi waa hiqa rawaa lahu asxaabu اlkutub الsita can caasimi can zirin can cabdillaahi qaala qaala rasuulu lahi sal ly slama ina min ashicri xikmatan shicriga gabayga xikmad baa ka mid ah oo gabay kulligiis marka ma xumo alimaamu shaaficina wuxuu yihi gabaygu waa kalaam faxasanuhu xasanu waqabiixuhu qabiixun qaala hada xadiidu gariibu min hada اlwajhi inamaa rafacahu abu saciidin ilashaj ayaa rafciyey can ibni abi haniyata warawaa gayruhu can ibni abi haniyata hada اlxadiida mawquufan marka waqfiga rafci ayaa laysku khilaafay qaala waqad ruwiya hada alxadiidu min gayri hada alwajhi can cabdillahi bni mascuudin can الnabiy sal ly slam marfuucana waa la mutaabiciyey laftiisa qaala wfi lbaabi can ubay bni kacbin wabni cabaas wcaaishata wabureydata wakaiiri bni cabdillahi can abihi can jadihi qaala xadaanaa qutaybatu qaala xadaanaa abu cawaanata can simaaki bni xarbin can cikrimata can ibni cabaasin qaala qaala rasuulu lahi sal l slama ina min ashicri xukman shicirka waxaa ka mida xugun marka xukman waxaa laga wadaa kalaam qofka anfaco oo ka celiyo jahliga iyo dabaalnimada ee shayga adigu hadduu wax kaa celiyana waa xugun sow maaha macnaha ku jira sidaas shicirka qaarkiis xikmad baa qofku haddii uu dhageysto waxaa ku sugnaanayo ama dhexdiisa ku jirayo wax qofka ka celiyo jahliga iyo safaahada ee marku hadday sidaa tahayna de xugun waaye markan qaala hada xadiidun xasanun saxiix qaala baabu maa jaءa fi inshaadi الshicri gabayga tirintiisa wixii ku yimid qaala xadaanaa ismaaciil bnu muusa alfazaariyu wacaliyu bnu xujirin almacnaa waaxidu qaala xadaanaa bnu abi abizinaad can hishaam bni curwata can abiihi can caaishata qaalat kana rasuulu lahi sal l slama yadacu le nabiga wuxuu u dhigi jiray lixasaana xasaan ibnu thaabit mimbaran mimbar fi lmasjidi masjidka dhexdiisa ayuu u dhigi jiray yaquumu calayhi uu ku istaago qaa'iman isagoo yani xaal uu yahay mid taagan yufaakiru can rasuuli llahi sal ly slam waa faantamayaa marka nebiga xaggiisau ka faantamayaa yani nebiga iyo ayuu ammaanayaa marka yani gaaladiibuu weerarayaa aw qaalat ama waxay tidhi yunaafixu can rasuuli llahi sal l slam nebiguu difaacaya ayb wayaquulu rasuulu llahi sal l slama nebigu wuxuu dhahayay in allaha alla yu-ayidu xasaana ilaahay xasaan buu ayidayaa biruuxi lqudusi buu ku xoojinayaa jibriil maa yufaaqiru inta uu yacnii nebiga xaggiisa ka faantamayo ow yunaafixu can rasuuli llahi sal l slam ama uu nebiga difaacayo gabayga markaa de wixii nebiga lagu difaacayo diintii lagu ama lagu muujinayo lagu ammaanayo ama shubuhaad looga jawaabayo wax fiican waay ee wuxuuna soo gelayaa jaahidu lmushrikiina biamwaalikum waanfusikum waalsinatikum waalsinatikum tuu ku jiraa marka xadiidka abu daawuud uu wariyey waxaa kaloo laga qaadanaa masjidka in laga tirin kara gabay iyadana waa laga qaadanaya ayb gabaygu marka de nebiga in la ammaano ama diinki ama la difaaco halkaas maahan marka hal meel laysku hayo maahan taas iyo taa waa bannaantahan haddana waxaa la rabaa geesta kale gabaygu badanaa mubaalaqa iyo wuxuu kuga wuxuu leeyahay iyo xeel dheeraan aa taraaraxayaa qofka gabaygu ee taas nebigu marka wuxuu yihi laa tudruunii kamaa adrat inasaara bna maryam taas in laga ilaaliyo waa marka adee inaad nebiga ammaanto cidna kuguma haysata laakiin haddaad intaad mubaalaqa samayso ood nebigii wuxuunan ahayn ku sheegto ama sife ilaahay lahaa ku tilmaanto waa khatar yaa ku tilmaamayaa lagu leeyahay marka si kastoo nebiga loo ammaano maba la gaarsii karaba me qaar asaas dhahay si kastoo nebiga loo ammaano maba lagu xeel dheeraa karay kuleeyihin in lagu xeel dheeraan karo laba maadaba waa u daliil isagaa wuxuu yidhi laa tuduruunii kamaa adrat inasaara bna maryam haddaan lagu xeel dheeraanaynin shay mustaxiila miyuu nebigu ka digaana e mustaxiila maba u baahna in laga diga taas waa hada shay shayga labaadna waxay tahay isagoo nool ayaaba dad ay ku itraac iyo xadgudub ay ku sameeyeen waana iska celiyey nebiga sal ll slam oo gabadhii tiri yacnii wafiina nabiyun yaclamu maa fii qadin annaga waxaa nugu say nebiga u ammaanaysay tiri waxaa nugu jiro nebi berri waxa dhacaayo og ah nebiga waa ka celiyey wuxuu yidhi quulii maa kunti taquuliin waxaad dhehaysay hore iska dheh ow bacda maa kunti taquuliin laa yaclamu maa fii qadin ila allah berri waxa dhacaya allah unbaa og taas marka nebigu waa ka celiyey naagtan wayna badan tahay taas oo kale oo markii nabiga la yidhi nasaa-i isagana wuxuu warinaya yaa sayidana wabna sayidina wa khayrana wabna khayrinaa sidaas oo kale yidhaahdeen de sayidnimada iyo khayrka iyana wax nebigu uu leeyahayba waayo taas iyadoo sidaa ay tahay nebigu sal ll slam wuxuu yidhi quluu bacda qowlikum ow qowlakum walaa yastajriyanakum shayطaan shaydaanku younan idin sii simbiririxinin ayb warkaas marka nebigaa yidhi sala allahu alayh waali wasalama wax dad dambe ay yidhaahdeenna maaha marka intaas marka qofku ha u noqoto wax uu ku istaago ayb laakiin haddii la yidhaahdo keliya un nebigu ka ilaaliya wixii ciise nasaaradu waxay ciise ku yidhaahdeenoo ibnullaahi bis iska ilaaliya inta kalena iska dheh iطlaaqa noocaas oo kalea cilmi lama socdo dacma dacathu nasaara fii nabiyihim wax waxkum bimaa shiئta madxan fiihi waxtakimu yiri wixii nasaaradu ay tiri ka tag laakiin wax ka soo haray oo ammaana kuwad un nacan ibnu yacni waxaad iska ilaalisaa un nebi maxamed wiilkii ilaahay waay bis iska ilaali nacan wax kalena iska wad isaga marka waa waday fa ina min juudika dunyaa wadarataha wamin culuumika cilma allawxi waalqalami yiri cilmigaaga waxaa ka mid a cilma allawxi waalqalam looxa iyo qalinka cilmiga waxa ku yaallo qeyb ka mida cilmigaaga waay waxyaabahaas marka dadaa isku dayaayo yacnii adiga nin waxuu tiriyey berrina qiyaamo in aan lagu soo joojinaynin maxaa kaa galay adiga isla wareerintood iyo maxaad ugu dhibtooneen qaar baa waxay leeyiin maya damaa-irtaanoo dhan ilaahay u laabanayaan kayfiyaada yani damaa-irta burdaha ku jirta kulli ilaaha loo celinayo kuleeyahi nacam wixii ma iska ma la dheeldheelaa marka nacam mise luqadii baan wax laga fahmaynin sideeda nacam qaar wuxuu ku leeyahy mintaani tabciidiya maa wax kale ka dhigay toosi waayahay adiga intaad wax kale ka dhigto toosi xoogaa marka qof wax uu yidhi oo aan culumana ahayn wax uu sheegay inaad adiga ku aakhiro beesho ma fiicnan shaygan marka haddii xaqii wax ilaahay lahaa nebiga la siinayo ma ogolin ma ogolin maxaa yeele nebiga waa makhluuq ilaahayna waa khaaliq intaas qofkii de ama wahaabinimo u arko de waxaa waaye diin diin ma haayo marka ee diinka ilaahay xaqiisa in laga hadlo wax ka horeeyey waaye maxamed ibnu cabdilwahaab iyo ibnu taymiya iyo wax ka horeeya wn waxaan sheegaynay axaadiid nasaa-i iyo bukhaari iyo ku sugan qaala xadaanaa ismaaciil bnu muusa alfazariyu wacaliyu bnu xujirin qaala xadaana bnu abi الzinaad can abihi can curwata can caaishaةa can الnabiy sal ll slama milahu qala wfi lbaabi can abi hurayrata wاlbara qala hada xadiidu xasanu gariibu صaxiix wahuwa xadiidu bni abi الzinaad qala xadaana isxaaq bnu mansuur qala akhbarana cabdالrazaq qala akhbarana jacfar bnu sulayman qala xadaana haabitu can anasi ana الnabiya sal l slama dakla makata nebigu makau soo galay fii cumrati اlqaضاء cumrat lqada waa sanadii toddobaad waay maxaa loogu bixiyey cumrat lqadaa tii xudaybiya lama qalaynayn tii xudaybiya waa dhammaystiran tayba walidaalika cumrooyinka nebiga waa lagu tiriyaa midda xudaybiya waa taam iyada sida taam ee alqadaa waxaa loo bixiyey sulxiga xukunkii la qoray sulxiga lagu qoray baa marka saas cumrat lqadiyana waa la yihahda cumrat lqadana waa la yihahda ayb wuxuu leeyahay marka waa cabdullaahi bnu rawaaxata cabdullaahi bnu rawaaxana beyna yadayhi ou yahay yamshii ou soconayo wahuwa yaquulu ou dhahayo khalluu bani lkufaari can sabiilihi alyawma alyawma nadribkum calaa tanziilihi darban yuziilu lhaama can maqiilihi wayudhil اlkhaliila wayudhilu اlkhaliila can khaliilihi khalluu banneeya bani lkufaari yaa bani lkufaar can sabiilihi nebiga jidkiisa u banneeya alyawma maanta nadribkum calaa tanziilihi waa idin garaacaynaa calaa tanziilihi baan idinku garaacaynaa wixii ilaahay aayaadkii alla soo dejiyey inagoo markaa yacnii amarkaas qaadanayna darban garaacis yuziilu lhaama madaxyada ka zuulinayo can maqiilihi boosaskooda alhaam waa jamcu haamatin weeyaan walhaamatu alra-su ayb darban darbi garaacis yuziilu lhaama madaxyada ka zuulinayo can maqiilihi can mowdicihi booskeeda maqiil asalku waxaa weeyaan mowdicu lqaa'ila waa meesha lagu qayluulsado waxaa loo jeedaa marka hadda waxaa loo soo naqliyey marka maadaama ninku markau qayluulsanaya meeshuu ku qayluulsanaya madaxiisa ou dhigaya naqli baa lagu sameeyey meeshiibaa marka waxaa ayaa lasoo naqliyey markaasaa mowdici madaxa ama qoortii baa lagus ayaa loo soo naqliyey wayudhilu lkhaliila ilowsiinayo qofka saaxiibka can khaliilihi saaxiibkii ilowsiinayo ayb marka ishkaal baa meeshan ku jiro cabdullaahi ibnu rawaaxa wuxuu dhintay ghaswatu mu'ta mu'tana cumrat lqadaa way ka horreysay soo saas maa calaa aqwaal wararaa ku jira sanadii sideedaad sanadkii maka la furtay iyada marka ama sanad sideedaad hala yidhaah ama yacnii culimada qaarkood marka waxay leeyihiin waa ka horreysay cumrat lqadaa cabdullahi ibnu rawaaxana cumrat lqadaa maba noola binaan calaa dalika marka riwaayaadka xadiidka qaar wuxuu ku yimid kacbu bnu malik waaye ninka sidaa dhahayay gabaygan tirmidi laftiisana wuu sheegi doonaa ayb cumrat lqadaana waqtigeeda feeriya halasoo feeriya si fiican haloo taxqiijiyo faqaala lahu cumaru cumar wuxuu ku yidhi yabna rawaaxa bayna yaday rasuuli llahi sal l slam nebiga hortiisa wa fii xarami illahi ilaahay xaramkiisa miyaad gabayga ku tirine taquulu shicra faqaala rasuulu llahi sal l slam halli canhu yaa cumar fala hiya iyadu asracu fiihim waa uga deg deg badan tahay min nadxi nabli gamuunka yacni firdhintiisa leebka gamuunka firdhinta lagu firdhinaya waxaa uga deg deg badan gabaygan tirinay gabaygu marka de wuxuu leeyahay jee soo jiidashana waa leeyahay ta'hiirna waa leeyahay sida waranku ta'hiir uu leeyahay isaguna ta'hiir uu leeyahay meeshaas marka ayb qaala hada xadiidu xasanu غariibu صaxiixu min hada اlwجhi waqad rawaa cabduلrazaq hada اlxadiiثa ayضا can macmarin can الزhriyi can anasi naxو hada waruwiya fi غayri hada اlxadiiثi ana الnabiya sal ll slam dakla makata fi cumraة الqaضاء wakacbu bnu maliki bayna yadayhi wahada asaxu buu yihi marka kana asaxnimo badan cinda bacdi ahli اlxadiiث lأna cabdالlahi bna rawaaxata qutila ywma mu'tة wainamaa kanat cumraة الqaضاءi bacda dalika isaga saasuu doortay tirmidi marka ibnu xajar fatxulbaariga waa tacqiibina marka wuxuu leeyahay wahuwa duhuul shadiid wagalaط marduud marka isaga sideedda yaa marka ayuu xoojinaa ayb wamaa adri kayfa waqaca الtirmidiyu fi dalika maca wufuuri macrifatihi ayb wamaca ana fi qisaةi cumraة الqaضاء اkhtisaama jacfari waakhiihi caliy waزayd bni xaariثata fi binti xamزة وجعفر qتل هو وزيد وزيد وبن وبن رواحة في موطن واحد تحقيiq رسمi ah waay marka kan wuxuu leeyahay waa ذuهuul شhadيد sababta waxay tahay cمرaة القضاء waxaaba sugnaatay بنة حمزة ayaa waxaa ku dooday زayd بن xاariثة جaعفر بن أbي طاaلب iyo cali nebigiyou siiyey marka jaعفaruu siiyey لأnna wuxuu yih alkhاalة بmaنزilaة الأm waa tii lagu siiyey soo ma ee zayd ibnu xaarisa iyo jacfarna muutay kula jireen cabdullaahi ibnu rawaaxa marka arrintan wuxuu leeyahay waa duhuul iyo qalad ayb macnahaasaa marka uu sheegay fii mowdinin waaxid bay ku dhidhinteen wakayfa yakfaa calayhi mila hada milu hada soo uga qarsoonaana uma wajadtu can bacdihim buu yihi marka ana aladii cinda الtirmidiy min xadiidi anasin ana dalika kana fi fatxi maka fain kana kadalika itajaha ictiraaduhu lakina almawjuuda bkhadi اlkaruukiy raawi الtirmidiy maa taqadama wallahu aclamu yiri qaar baa waxay yidhahdeen tirmidi maa qaldana ee nusakha tirmidiga waxaa weeyaan waxaa laga hadlaya cumrat اlqaضاء maahane fatxu maka way fatxu makana yani way ka dambeysay mutaa horreysay iyo fatxu maka ibnu xajar marka wuxuu leeyahay warkaas haddii uu jiro oo waxaa tirmidi ka warramaa fatxu maka ay tahay oo qisaduna ay tahay cumratu lqadaa aynan ahaynee fii fatxi maka ay tahay waa macquul laakiin ma haynuu leeyahay nuskhada marka mawjuudka ee bikhadi lkaruuqi tirmidi ninka raawi tirmidiy waana sida maa taqadama cumrat lqadaa ayuu tirmidi ayaa ku taal waa sida annaga hadda noo taalbo marka wahmigu ama qaladku waa fii maxalihi taariikhahaas iyo waxyaabahaasna de waxaa weeyaan waa ka imaanaa qalad iyo waxyaabahan meelo badanna de khilaafkeedu aada ugu u badan yahay maqaasida iyo siyarka iyo marka la joogo qisatu lifkiga oo kale iyo waxa war ku jiro iyo gaswat lmuraysiic iyo iyada say isu qaadanayaan iyo waxyaabahan qala xadaanaa caliy bnu xujrin qaala akhbaranaa shariiku can ilmiqdaami bni shurayx can abihi can caaishata qaala qiila lahaa hal kana nabiyu sal l slam yatamahalu bishayin min ashicri nebiga makuu soo hal qabsan jiray wax shicir ka mida qaalat kana yatamahalu bishicri bni rawaaxa wayaquulu wuxuu dhahayay wayaatiika bilakhbaari man lam tuzawidii qala wfi lbaabi can ibni cabaasi qala hada xadiidu xasanu صaxiix qala xadaanaa caliy bnu xujrin qala akhbaranaa shariiku can cabdilmalik bni cumayr can abi salamata can abi hurayrata can الnabiy sal l slm qaal ashcaru kalimatin kelmad midda ugu shicir badan oo takalamat bihi alcarabu ay ku hadashay kalimatu labidin weeyaan alaa kulu shayin ma khala llaha baطilu qala hada xadiidu xasanu صaxiix waqad rawahu hawriy wagayruhu can cabdilmalik bni cumayr qala xadaanaa caliy bni xujrin qala akhbaranaa shariiku can simaakin can jaabir bni samura qaala jaalastu nabiya sal l slama nabigan la fariistay akara min mi-ati mara boqol jeer wax ka badan fakaana asxaabuhu yatanaashaduuna shicra asxaabtiisu waxay tirin jireen gabayga wayatadaakaruuna waxay mudaakarayn jireen ka sheekaysan jireen ashyaaءa min amri اljaahiliyati waxyaaba jaahiliyadii ku saabsanaa wahuwa saakitu nebiguna ou aamusan yahay farubamaa yatabasamu macahum inuu la qoslana waa dhici jirtay mar hadda wixii lasoo maray hore iyo taariikho hore iyo in haddii laga sheekeeyo dhib ma laha oo dadku yani mararka qaar inay iska tanafusaan waa rabaano mar walba jidiye un laguma ku jiri karaan dadku qaala hada xadiidu xasanu صaxiix waqad rawaahu zuhayru can simaakin ayضa qaala baabu ma jaءa laan ymtali'a jawfu axadikum qayxan midkiin inuu buuxsamo uurkiisa qayxan min jihati qayxin ou u buuxsamo imtala'a ila hal waay waa imtala'a waa ficil oo laazim ah imtala aljawfu uurkii baa buuxsamay bis un baa la dhahay qayxan marka tamyiiz bay noqone waana tamyiiz muxawal can ilfaacila laan yamtali'a qayxu axadikum saas oo kale khayrun lahu waa uga khayr badan tahay min an yamtali'a inuu buuxsamo shicran min jihati shicrin gabay ahaan qala xadaanaa mxamed bnu bashaar qala xadaanaa yaxya bnu saciid can shucbata can qataadata can yunus bni jubayri can mxamed bni sacdi bni abi waqaas can abihi qaala qaala rasuulu lah sal l slam laan ymtali'a jawfu axadikum qayxan khayru lahu min an ymtali'a shicran in malax ka buuxsantaa uga khayr badan in uurkiisu gabay ka buuxsamo buuxsanaantan baa waxay tilmaamaya waa nin gabaygii ku mashquulay oo qur-aankii iyo sunnadii iyo waxaa uga mashquulay imtilaagaana ku tusaayo macnahaas ee gabayga qofka haddii uu isticmaalo ma gabaygu xaaraan maaha isaga lamana diidayo laakiin inuu kaa buuxsamo oo yacni qur-aankii iyo uga mashquusho taas waay midda xadiidka uu ka warramo qaala hada xadiidu xasanu صaxiix qaala xadaanaa ciisa bnu cuثmaan bni ciisa bni cabdiraxmaan aramliyu qala xadaanaa camii yaxya bnu ciisa can اlacmash can abi saalix can abi hurayrata qaala qaala rasuulu llahi sal l slm laan ymtali'a jawfu axadikum qayxan inuu ka buuxsamo malax ahaan u buuxsamo yariihi kaas oo marka yacnii korkiisa yacnii kasoo buuxsamayso ayb idin taalla saas ya yariihu ma u dhigaana yariyahu laan yamtali'a jawfu axadikum midkiin uurkiisa inuu buuxsamo qayxan min jihati qayxin yariihi saasaa ii taalna waana sax waraa yariih waay yah mxuu muxuu dhahaa yufsiduhu wariya lmuku muxuu ahaa jireen yah haa waa barar iyo ziyaado wa khayrun lahu waa yariihi marka kaas oo fasaadinayo yariihi marka yacni kor yacni jirkiisa kasoo bararsan kasoo yacni ou markaa kasoo ou ziyaadinayo khayrun lahu waa uga khayr badan tahay min an yamtali-a inuu buuxsamo shicran min jihati shicrin ayb mubaalaqana marka waxaa la diidaya waxaa weeyaan mubaalaqada sidaasaana ka muuqato oo imtilaaga iyo yariihida iyo waxaasoo dhan marka mubaalaqadaas iyo waxyaabahaasaa ku jiraan ayb qala wfi lbaabi can sacdi wabi saciidi wabni cumar waabi darda qala hada xadiidu xasanu صaxiix qaala baabu ma jaءa fi lfasaaxati wاlbayaan fasaaxada iyo bayaanka wuxuu ku yimid cadayntiisiibuu u baab yahay qala xadaثna mxamed bn cabdilacla صancaniyu qala xadaثna cmar bnu caliyin اlmuqadamiyu qala xadaثna nafic bn cmar aljumaxiy can bishri bni caasim anahu samicahu yuxadiثu can abihi can cabdillahi bni camrin ana rasuula اllahi sal l slama qaala in allaha alleh yubgidu waa u caroonayaa albaliiqa midka fasaaxada badan oo balaaqada badan oo iska ku takallufayo min arijaali xaalow ragga ka mid yahay aladii midka yatakhallalu bilisaanihi carabkiisa ku bixbixinayo kamaa sida tatakhallalu lbaqaratu saca sida carabkeedu ay ugu wareejinayso afka lo-da yacni carabkeeda sida ay yacnii ugu wareejinayso afkeeda iyo daankeeda ay xagga xagga ugu warwareejinayso ayuu fasaaxadu isagana afkiisa uga bixbixinaya oo ugu soo warwareejinaya ayb oo markaa takalluf baa iyada lafteeda marka ay tusaysaa waaya qaala hada xadiidu xasanu gariib min hada اlwajhi qaala wafi lbaabi can sacdin ayb meeshaa marka tashaduq buu sameynayaa ey yatashadaqu fi اlkalaam wayufahimu bilisaanihi carabkiisuu ku weyneynayaa wayalufuhu kamaa talufu lbaqaratu اlkala'a bilisaaniha waa duubayaa sida lo-du ay carabkeeda ugu duubto daaqa ama cawska ayb ujeedkuna waa yudiiru lisaanahu carabkiisuu wareejinayaa xawla asnaanihi wuxuu ku wareejinayaa ilkihiisa dhinacyadeeda mubaalagatan fii idhaari balaaqatihi kuxaldheeraan ku xaldheeraanaya inuu balaaqadiisa muujiyo qaala wafi lbaabi can sacdin qaala baabun qaala xadaanaa qutaybatu qaala xadaanaa xamaad bnu zayd can kahiir bni shindiir can caطaa bni abi rabaax can jaabir bni cabdillaahi qaala qaala rasuulu lahi sal l slama khamiru laaniyata weelasha daboola wawkus waawku lasqiyata sibraaradana afka ka xira waajiifu labwaaba irdaha xira oo laaba wa adfiu lmasaabiixa faynusiha damiya faina alfuwaysiqata fuwaysiqada dooliga waaye rubamaa waxaa la arkaa jarad inay jiido alfatiilata leefadda faaxraqat ahla lbeyti qoys inay ku gubto marka qaala hada xadiidu xasanu صaxiix waqad ruwiya min gayri wajhin can jaabirin can الnabiy sal l slam qala baabun xadaanaa qutaybatu qaala xadaanaa cabdulcaziiz bni muxamed can suhayl bni abi saalixin can abiihi can abi hurayrata ana rasuula اllahi sal l slama qaal idaa saafartum fi lkhisbi haddaad ku safartaan barwaaqada dhexdeeda faacdu libila xadahaa geela dheeftiisa siiya min alardi dhulka uu ka leeyahay xaggeeda ka siiya waidaa saafartum fi sanati abaarta haddaad safraysaanna fabaadiruu bihaa la degdega niqihaa yacnii fabaadiruu la degdega bihaa yacnii la degdega geeli iyo maawrta yacnii la degdega niqyahaa maadaama fii fiihaa niqyahaa in allaale inta marka uu baaqi yahay dhuuxeeda inta dhuuxeedu uu baaqi yahay la degdega oo meeshii aada rabteen degdeg ku taga inta dhuuxeeda uu joogo fabaadiruu bihaa niqyahaa dhuuxeeda kala degdega oo intounan dhuuxeeda dhammaanin la degdega wayn waidaa carastum haddaad degaysaanna fajtanibu ariiqa jidka ka dheeraada fa inahaa turuqu dawaabi waxay waddo u tahay da yacnii waxa dhulka ku kutubo ayay duruq iyo jid u tahay wama-wa alhawaami halaqyada iyo bahalada sunta leh ee meelay u dunmaan waayo bileyli habeenkii halaqyaduna marka habeenkii halkaasay imaanayaan marka waddooyinka iyo meelaha iyo marka haddaad degaysaanna jidadka iyo ka dheeraada safar ku socotaan qala hada xadiiثu xasanu صaxiix qala wfi lbaabi can anasi wajaabir qala babu xadaثna isxaaq bnu musa alanصariyu qala xadaثna cabdالlahi bn wahbi can cabdiljabaar bni cmar wahuwa ضaciif can mxamed bn اlmunkadir can jaabirin qala nahaa rasuulu lahi sal slam an yanaama rajulu nabigu wuxuu reebay qofku inuu seexdo calaa saطxin saطxi yani meel kore guriga korkiisa laysa bimaxjuurin calayhi kaasoo laysa bimaxjuurin calayhi aan lala sharin oo aan geesaha laga xirin saqaf marka meel kore oon geesaha laga teedin ha seexanina taasuu nebigu reebay waxaa laga yaabaa de inuu inta soo gedgadoomo u ka dhaco marka qaala hada xadiidu qariibu laa nacrifhu min xadiidi moxamed bn lmunkadir can jaabirin ila min hada lwajhi wacabduljabaar bni cumar alayliyu yudacafu qala xadaثna mxmud bn غaylan qala xadaثna abu axmed wahuwa الزubayriyu qala xadaثna sufyaan can اlأcmash can abi wa'ili can cabdillaahi qala kana kana rasuulu lahi sal ly slam nebigu wuxuu ahaa yatakhawalunaa bilmawcidati waanada inuu noo yani cabaar cabaar inuu nooga dhigayey fi layaami maalmaha makhaafata sa'aamati calayna ee cabsi ou ka cabsanaya noog calaynaa korkeenna ou uga cabsanaya qaala hada xadiidu xasanu صaxiix yani yatakhawalunaa waa noo tookeynayay oo tooka tooko ayuu noo siinayey qala hada xadiidu xasanu صaxiix qala xadaثna mxamed bnu bashaar qala xadaثna yaxya bnu saciid qala xadaثna sulayman alأcmash qala xadaثnii shaqiiq bnu slmta can cabdillaahi bni mascuudi naxwahu qaala baabun xadaثna abu hishaam alrifaaciyu waa soo marnay qaala xadaثna bnu fudayl can اlacmash can abi saalixin qaala su'ilat caaishatu wa umu salma ayaa la su-aalay ayu lcamali camalkee ahoo kaana axaba ilaa rasuuli اllahi sal l slam nabiga agtiisa loo jacayl badnaa qaalataa waxay yidhaahdeen maa diima calayhi wixii korkiisa la daa'imo wain qalla haba yaraado qala hada xadiidu xasanu صaxiixu gariibu min hada اlwajhi qala waqad ruwiya can hishaam bni curwata can abiihi can caaishata qalat kana axabu اlcamali ilaa rasuuli اllahi sal l slama wuxuu ahaa maadiima calayhi waxa korkiisa la daa'imo qala xadaثna haaruun bnu isxaaq alhamdaniyu qala xadaثna cabdatu wahuwa bnu sulayman can hishaam bni curwata can abihi can caaishata can الnabiyi slى اllahu عalayh ali waslama naxwahu bimacnaahu qala hada xadiidu صaxiixu ayb hada aakhiruh wallahu aclam wslى اllahu wslama عlى nabiyina mxamed